war-saxaafadeed ku saabsan xadgudubka dowladda kenya ee dalka soomaaliyeed haddaba guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka wuxuu ku baaqayaa qodobadan soo socda dalka soomaaliya laguma xadgudbi karo lamana qaybin karo sida berigiisa badihiisa hawadiisa jasiiradihiisa biyaha uurka hoose iyo xuduud dhuleedkiisa dowladda kenya waxaan ugu baaqaynaa inay ixtiraamto darasnimada labada dal ka dhexaysa kana waantowdo xadgudubka ay ku hayso dalka soomaaliya guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka soomaaliya wuxuu cambaaraynayaa kana soo horjeedaa derbiga ay kenya qorshaynayso inay ka dhisto gudaha dalka soomaaliya guddigu wuxuu dowladda kenya ugu baaqayaa inay dhowrto shuruucda caalamiga ah ee ku saabsan in dalna uusan faragelin karin dal kale dhulkiisa guddiga xuduudaha iyo federaalka ee soomaaliya wuxuu u arkaa dhismaha derbigan inuu keeni karo ama abuuri karo amni darro iyo kala fogaansho labada dal ee deriska ah guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka wuxuu caddaynayaa inuu ku mowqif yahay go-aanka ay xukuumadda iyo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay ka qaateen xadgudubka ay dowladda kenya ay ku hayso dhulka soomaaliya guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka ee soomaaliya wuxuu dareenka la wadaagaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibadba mowqifka ay iska taageen faragelinta dowladda kenya